saxaafadeed ay soo saartay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya kasoo jeeda qowmiyadda dignilemal shir degdega oo xildhibaanada dignilemal ay ka yeesheen xaaladda cirka isku sii shareeraysa ee ka taagan koonfur galbeed soomaaliya taas oo ka dhalatay fargelinta qaawan ee dowladda federaalka ku hayso doorashada madaxweynaha koonfur galbeed iyo sidoo kale xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha dastuurka dalka iyo dhaqanka suuban ee soomaaliya sidaas darteed xildhibaanada waxay soo saareen war saxaafadeedkan soo ugu horeyn waxaan tacsi tiiraayana u diraynaa shacabka koonfur galbeed iyadoo dhigayey banaanbaxyo nabadeed oo ay ku muujinayeen shucuurtooda iyo xaq ay u leeyihiin inay cabiraan ra'yigooda iyo afkaarta si ay u soo bandhigaan afkaartooda ku saabsan cidda ay ku aamini karaan masiirka siyaasadeed taas oo ah xuquuq dastuuri ah xuquuq dastuuri ah oo dastuurka federaalka soomaaliya siinayo muwaadinka soomaaliyeed labo waxaan si adag u cambaaraynaynaa afduubkii loo geystay musharax madaxweyne mukhtaar roobow cali oo ah muwaadin soomaaliyeed taas oo saddexiyo tobankii bishan ay ciidamada amisom secretary gaar ahaan ciidamada etoobiya ka soo afduubeen xarunta madaxtooyada koonfur galbeed ee magaalada baydhabo iyadoo iyadoo uu kusoo waree iyagoo kusoo wareejiyey gacanta hay-adda nisa ee soomaaliya sidaas darteed waxaan shacabka soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan shacabka koonfur galbeed xadgudubka loo geystay u cadaynayaa u caddaynaynaa in afduubkii uu yahay sharci darro iyo xadgudub loo geystay dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan gaar ahaana shacabka koonfur galbeed waxaan sidoo kale ku boorinaynaa cid kasta oo ku lug leh ku lug lahayd falkaas in ay ka waantoobaan in ay kula kacaan falal sharci darro ah muwaadiniinta soomaaliyeed ee meel kasta ay joogaan saddex waxaan sidoo kale cambaaraynaynaa ciidamada amisom secretary gaar ahaan etoobiya falka ay ku kaceen ee ah kumilmidda iyo fargelinta siyaasadda gudaha soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed iyo sidoo kale xadgudubka iyo falalka hubeysan ee ay kula kaceen muwaadiniinta reer koonfur galbeed taasoo isugu jirtay afduubka iyo rasaas noolnool ee lagu furay shacabka mudaharaadayay si ay u cabiraan ra'yigooda si ay u cabiriyaan ra'yiga dadweynaha xildhibaanada kasoo jeeda qowmiyadda digalimlefle ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxay soo jeedinayaan qodobada soo socda kow in la ilaaliyo saraynta sharciga iyo kudhaqanka ku dhaqankiisa islamarkaana loo hogaansamo lana aqbalo dalabkii guddoomiyaha golaha shacabka golaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed xubnaha aqalka sare ee kasoo jeeda koonfur galbeed dalabkaas oo ahaa in dib loo dhigo doorashada madaxweynaha koonfur galbeed si loo ilaaliyo maslaxadda caamka ah danaha qaranka midnimada iyo isu uurfiyoobaanta shacabka soomaaliyeed islamarkaana loo helo jawi degan oo saamixi kara doorasho xor iyo xalaal ah labo in laga wada shaqeeyo sidii lagu sidii lagu suurtagelin lahaa heshiis siyaasadeed oo dhammaystiran oo keeni kara xalka gaaridda doorashada doorasho ay ka wada qayb galaan dhammaan musharaxiintii shahadooyinka la guddoonsiiyey saddex in la soo daayo dadka sida sharci darrada ah lagu xidhay iyadoo iyagoo gudanaya xuquuqdooda dastuuriga ee uu fasaxayo dastuurka soomaaliya ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya afar waxaan ugu dambayn waxaan ugu baaqaynaa shacabka koonfur galbeed in ay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida iyagoo iyaga oo ku dhaqmaaya qodobka labaatanaad ee dastuurka federaalka soomaaliya oo u fasaxaya in ay ka qayb qaataan in ay ka qayb qaadan karaan abaabuli karaan banaanbaxyo nabadeed oo ay ku cabirayaan dareenkooda iyo iyagoo aan cidna uga baahnayn in ay oggolaansho ka helaan shacabka waxaanu xusuusinaynaa xikmadda ah xikmadda tiraada libaax nin ganay iyo nin galladayba labadaba og maalin baa soo socota in sha allah aada qalinkiina ku coday ku cadaynays ku caday ku codayd ku codaynaysaan oo aada si cad codkiina ugu garab istaagi doontaan ciddii aad masiirkiina ku aamini lahaydeen shan waxaan madax waxaan madaxda dowladda federaalka ugu baaqaynaa inay joojiyaan cadaadiska iyo cagajuglaynta ay ku hayaan guddiga doorashada madaxa bannaan guddiga doorashada guddiga doorashada madaxda kumeel gaarka ah ee maamulka iyo xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed taas oo xadgudub ku ah xorriyadda dastuurka lix ugu dambayn xildhibaanada xildhibaanadu waxa ay si mug iyo miisaan leh miisaan leh ugu mahadcelinayaan qof kasta oo soomaaliyeed oo damiirkiisu ka xumaaday kana damqaday tacaddigii lagula kacay bulshada reer koonfur galbeed shacabka reer koonfur galbeed waa ay idiin waa way idin og yihiin abaalkiina waxaanu sidoo kale u mahadcelinaynaa hay-adaha xuquuqul insaanka iyo guud ahaanba xubnaha beesha caalamka jawaabtii ay ka bixiyeen jawaabtii ay ka bixiyeen dhacdooyinkii foosha xumaa ee lagula kacay bulshaweynta reer koonfur galbeed wabilaahi towfiiq waa maasantihi